galab wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington
waa maalin axad ah bisha nofembar waa labaiyo labaatan sanadkan labada kun iyo shan iyo tobanka waxaad naga dhegaylisanaysaan waa mawjadaha gaabgaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban sidoo kalena waa bogga v o a somaly dot com idaacadda galabnimona waxaa si wada jira idinku daadihinaya caashe cuud iyo cumar xasan
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah dagaallo uu dhiig ku datay oo maanta ka dhacay magaalada gaalkacyo warbixin ayaanu idiinka haynaa maanta shaqaaqadii ka dhacday magaalada gaalkacyo oo runtii aan aada uga xunahay annagu istaalahaanaya bahayada caafimaadka dad baana soo gaaray dadkooda gaaraya sugeynta sugeynta waxay gaarayaan waktiga hadda xaadirka ah ee afariyo saddex qof waxaana loo sheegay dhammaantood inay xaafadahaasi ugu yimaadeen xaafadaha dadweynaha guryahoodii
safiirkii soomaaliya ee dalka masar cabdulaahi xasan maxamuud ee geeriyooday waraysi ayaynu la yeelannay mid ka mid ah diblomaasiyiinta safaaradda soomaalida ee qaahira safiirku wuxuu xanuunsanaay muddo shan iyo afartan iyo shan cisho ah ayuu xanuunsanaay xanuunkaas ayuuna u geeriyooday saakay markay ahayd tobankii subaxnimo ee waktiga qaahira ilaahayna sabr yaman allah ka siiyo ahladii iyo qaraabadii iyo shacabka soomaaliyeed oo dhan
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha xubintii ganacsiga iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka
wararka ka imaanaya gobolka shabeellaha hoose ayaa sheegaya in duqayn cirka ah lala beegsaday saldhig ay ururka al-shabaab ku laayayihiin meel u dhow tuulada beledul amiin ee gobolka shabeellaha hoose habeenkii xalay warar aynu ka hellay ila lagu kalsoon yahay iyo dadka deegaanka ayaa v o eda u sheegay in ugu yaraan sideed qof oo ka tirsan al-shabaab ay ku dhinteen weerarkaas dadka dhintay ayaa waxaa la sheegay in ay ku jiraan mas-uuliyiin al-shabaab u qaabilsan deegaamada ku xeeran wanla weyn oo dhinaca maleeshiyada iyo dacwada ka tirsan ilaa iyo hadda ma cadda cidda iyadu cid sheegatay ma jirto oo iyadu sheegtay in ay leeyihiin diyaaradaha fuliya weerarkaasi waxaase dadka deegaanku sheegeen in saddex gantaal ay ku habsatay goob ay ku sugnaayeen xubnaha ka tirsan al-shabaab
ugu yaraana toddoba qof ayaa maanta ku dhimatay in ka badan afartan kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii uu dagaal magaalada gaalkacyo ku dhex maray ciidamo kala taabacsan maamulada puntland iyo galmudug goobjoogayaal ayaa v o a u sheegay in dagaalku ka bilowday muran ku saabsan dhismaha waddo laami ah oo ku taalla magaalada gaalkacyo muranka waddadaasi ayaa sababay tirada waa dirirta dhex martay labada dhinac ee horseeday khasaare dhimasho iyo dhaawaca dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay ayaa waxa ay ka tirsan yihiin dhinacyadii uu dagaalku dhex maray maamulada puntland iyo galmudug ayuu dhinacba dhinaca kale ku eedeeyey inuu dagaalku isagu bilaabay
madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa sheegay in uu kalsooni ku qabo in maraykanka iyo xulafadiisu ay ka adkaan doonaan maleeshiyada ururka daacish madaxweyne obama ayaa hadalkan ka sheegay magaalada koolalambur ee caasimada oo hadalkaasi maleeshiya oo uu kaga qayb galay shirkaha dalalka ku yaala koonfur bari ee qaaradda eshiya obama ayaa sheegay in la burburiyey goobaha ururka daacish dagaalka uu kasoo qaadi jiray dibna loo qabsan doono dhulka uu hadda ku sugan yahay daacish lana jari doono ilaha uu daqliga ka soo galo gacantana lagu soo dhigi doono hoggaanka ururka daacish guud ahaanna ururka la burburin doono obama ayaa sheegay in aysan haatan jirin cabsi waxaanu intaasi raaciyay madaxweyne obama in awooddii markii hore ururka daacish uu la soo baxay ay haatan dhammaatay
xukuumadda beljum ayaa maalintii labaad kor u qaaday heerka feejignaanta amniga ee magaalada brasilis ee caasimada dalkaasi kadib markii ay shalay soo baxeen warar sheegaya in halkaasi ay ka dhacaan weeraro argagixiso oo la mid ah kuwii baris ka dhacay booliska iyo milatariga dalkaasi ayaa lagu daadiyey waddooyinka waaweyn ee magaalada brasilis kuwaasoo sugayay amniga islamarkaana baadigoob ugu jira raggii ka dambeeyey weeraradii saddex iyo tobankii bishan ka dhacay magaalada baris dadweynaha dalka belgium ayaa baaqi ku ahaa guryahooda kadib markii ay u hoggaansameen digniin ay shalay soo saartay xukuumadda oo lagu faray in aanay tegin meelaha dadku isugu soo ururaan sida goobaha xafladaha lagu qabto goobaha dukaameysiga loo tago iyo meelaha laga raaco gaadiidka dadweynaha xukuumadda ayaa shalay joojisay gaadiidka metro ee dadweynuhu ay raacaan galab wanaagsan dhegaystayaal mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan ilaa iyo toddoba qof ayaa ku dhimatay iska horimaadyo maanta ka dhacay sidaad warkaba ku maqlayseen magaalada gaalkacyo dagaalkan ayaa goobjoogayaal ay v o edu u sheegeen in uu dhex maray ciidamo ka kala tirsan maamulada puntland iyo galmudug waxaana goobjoogayaashu intaasi ku dareen in dagaalku uu ka dhacay muran ku saabsan waddo la dhisayey wariyaha iyaga gaalkacyo cabdulwaaxid macalin isaaq ayaa la xiriiray dhinacyada maamulada magaalada iyo mas-uuliyiin kale oo uu ka mid yahay doctor maxamed xuseen oo ka mid ah madaxda cisbitaalada warbixintan ayuuna noo soo diray dagaalka oo u dhexeeyey ciidamada maamulada puntland iyo galmudug ayaa sababay dhimasho iyo dhaawac soo kala gaaray dhinacyadii dirirtu dhex martay iyo dad rayida oo rasaastu meelo fogfog ay ugu tagtay goobta dagaalku uu ka dhacay ayaa ahayd dhanka galbeed ee gaalkacyo oo dadku ay teelteel u degan yihiin hase ahaatee mid ka mid a dadkii ka agdhowaa halka lagu dagaalamay ayaa v o a uga waramay wixii uu arkay walaalow saaka iyo alisay markay ahayd meeshan waxaa ka dhacay wax aada u xun waxaa dhacay waxaana anagu dadka deegaanka oo guryo aan meesha ka fogeyn dagaal ka dhacay ayaa waxaan kusoo baraarugnay alisaydii horete xabad laba dhinac oo markaa la sheegan yihiin ciidamo ka wada tirsan maamulada gobolkan dega argagax iyo anaga dhan kusoo baraarugnay dad rayida inay meesha wax ku noqdeen baa sidoo kalete markaas aan xaqiijinaya aniga inkastoo dagaalku uu dhex maray ciidamo ka kala tirsan maamulada gobolka ka arrimiye ee galmudug iyo puntland ayaa mas-uuliyiin u hadashay labada dhinac ay siyaabo kala duwan uga hadleen duqa degmada gaalkacyo ee puntland cabdicasiis jaamac nugaal oo la hadlay warbaahinta ayaa ka waramay sida uu dagaalku ku bilowday iyo halka lagu dagaalamay runtii waxa weeyaan saaka magaalada dagaal baa ka dhacay gaalkacyo dagaalkaasi wuxuu ku bilowday dhinaca puntland wado laami ah oo ku baxda meesha gobolka oo tagta wadada xamar wadadaas waxaa ka dhimanaa dhismaheedii muxuu haysto ilaa boqol iyo soddon mitir oo dhanka puntland ah wadadaas waxaanu hawshii laga hayay magaalada oo madaxweynaha iyo wafdigiisa iyo guddiyada la magacaabay iyo ay hayeen oo magaalada ka hayeen ayay kamid ahayd hawshaa iyadaa markaanu inteedii badan soo gabagabeynay saaka ayaa waxaanu damacnay inaanu aanu aanu hal magaa yani wadadii iyada ahayd inaanu tiro oo aanu meeshii loogu talagalay gaarsiino dabadeedna waxa weeya markaanu damaanu hawshii bilowna lagu bilowday dagaal dagaalkaas mataqaanaa gurigooda ay soo qaaday dabadeedna waxa weeyaan dagaalkaasi waa ballaartay ilaa iyo haddeerna waxa weeyaan waxay joogtaa meesheedii hore oo ay mataqaana ku talagashay siday ku dhaceen sidaa weeye dagaalkaasi khasaare iyo mataqaana waa leeyahay dhimashiya dhaawac labadaba waa leeyahay runtii waxa weeyaan galmudug waxay samaysay hogeyayaal iyo qoryo culus oo odayaasha oo ay saarteen guryo dheerdheer dhaladooda iyo madaafiic intaba waxa weeyaan magaalada ku rideen si maaragtay aan ahayn kala socday ugu rideen caruur badan iyo muxuu ahayto dumar iyo dad badan oo muxuu ahayto ah dad shacaba ah ayaa mataqaana dagaalku iyo xabad waxay ugu tagtay guryahoodii wasiirka wasaaradda amniga galmudug ismaan ciise nuur taardhuleed oo saxaafadda kula hadlay gudaha isbitaalka gaalkacyo ayaa asna ka waramay dagaalka cidda uu dhex maray iyo tirada khasaaraha ee ka dhashay dagaalkaasi maanta isbitaalka gobolka mudug khaasatan degmada gaalkacyo waxaan ku soo booqannay dhaawacyo ilaa toban gaaraya haddaan dib ugu laabanno dagaalka dhacay maanta aad iyo aad iyo aad baan uga xunnahay xaqiiqdii in dhowr iyo labaatan sano kadib ay maanta dagaal micno daraahi ka socdo soomaaliya khaasatan uu ka socdo deegaanada dariska ah ama dowlad goboleedka puntland oo beryahan dambe caadaysatay daandaansi iyo dhulballaarsi ay ku tala gashay in ay dadka deegaankan ku dhibaatayso waxaan kaloon ognahay dagaalka maanta socda dadka reer gaalkacyo ama dadka puntland inaysan raalli ka ahayn waxaan leennahay oon ugu baaqaynaa mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad shacabka reer galmudug ma doonayaan dagaal ma doonayaan shido ma doonayaan dhibaato waxaana u daliila inaad maanta aragtaan laba nin oo dhaawacah oo dagaal ku jirtay oo ay soo qabteen ciidamadii la dagaalamayey isbitaalka la keenay la daaweeyey maantana la rabo ambalaas la saaro reerkooda loo geeyey intaasaa cibro noogu filan waxaan leenahay mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad reer puntland uu dib isu wareystaa agaasimaha isbitaalka waqooyiga magaalada gaalkacyo ayaa ka warramay tirada dhaawacyada ah ee isbitaalka lasoo gaarsiiyey
bismillaahi raxmaani raxiim maanta shaqaaqadii ka dhacday magaalada gaalkacyo oo runtii aan aada uga xumahay annagu isbitaal ahaan iyo bahayada caafimaadka dad baana soo gaaray dadkoodu geeriya sugeynta sugeynta waxay gaarayaan waktigaas xaadirka ah afan iyo saddex qof dadkaas shan ka mida waxay ahaayeen caruur shanna waxay ahaayeen dumar waxaan loo sheegay dhammaantood inay xaafadahaasi ugu yimaadeen xaafadaha dadweynaha guryaheedi guryahoodii dadka kale inta kasoo hartay soddon iyo saddex qof ayaguna waa rag dadkaas marka inta dhaawaca oo culus sugeyntoodu waa afar qof meelahaas laakiin inta kale fugeeyey khasaaraha dhacay ilaa hadda intaana waognaha waa intaas waxaan waxaa ku helaynaa dad inay hataa ku dhinteen magaalada guryahooda intixaabada ugu yimaadeen xaaladda magaalada gaalkacyo ayaa degan waxaase jira dadaallo ay wadaan odayaasha dhaqanka gobolka mudug oo lagu doonayo in lagu xaliyo xiisada gacanka hadalka ah ee gaalkacyo maanta ka dhacday cabdiwaaxid macalin isxaaq v o a gaalkacyo
dhegeystayaal halkaad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a weeraradii dhowaanta lagu qaaday dalka faransiiska ayaa wax badan ka bedelay nolosha wadamada yurub ciidamada ammaanka ee dalka faransiiska ayaa baadhitaano xoogan ku haya dadka muslimka ah ee ku sugan dalkaasi faransiiska muslimiinta ku nool magaalada baris ee caasimada dalka faransiiska ayaa sheegay in maalintii jimcihii xilligii salaada jimcaha ay la kulmeen baadhitaano xaddhaaf ah sida oo kalena wadamada midooda yurub ayaa ku baaqay in la adkeeyo isku socodka dadka dalalkaasi iskaga gudbaya iyada oo dalalka skandinabiyankana laga soo sheegayo dad cadhaysan in ay weeraro u geysteen dad muslin ah haddaba sahare ciidla nuur ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan inoo haysa
masaajidka ugu weyn magaalada baariis ee xarunta dalka faransiiska ayaa ciidamo tiro badan lasoo tubay maalintii jimcihii waxaanay baadhayeen dhammaan dadka gelaya iyo waxa ay sitaan dadkii salaada jimcaha soo tukanayena waxay sheegeen inaanay baadhitaan noocan oo kalea hore ula kulmin sida uu v o eda u sheegay samuel sotare oo lix iyo labaatan jira kana mid ahaa dadkii ku sugnaa masaajidka wuxuu yidhi muslimka waxa u taalla hawl ah inay muujiyaan inaanay islaamku wax luga ku lahayn argagixisada muslimka isagoo kale ahina ay banayaal u yihiin argagixisada si la mida sida dadka kale ee aan muslimka ahaynba sidoo kale nasera amalaal oo da'deedu tahay sagaal iyo konton jir asal ahaana ka soo jeeda dalka algeria muddo dheerna ku noolayd faransiiska ayaa salaaddii jimcaha kadib ku dhawaaqaysay muslimiintu waa inay isu taagaan nabadgelyada waxaanu la jirnaa nabadgelyada waxaanu la jirnaa faranse faranse ha noolaato muslimiintuna ha noolaadaan geesta kale labaiyo labaatanka wadan ee ku jira midowda yurub ayaa isugu yimi shir deg dega oo ay magaalada brussels ku yeesheen waxaanay soo saareen qaraaro lagu xoojinayo ammaanka xuduudaha dalalkaasi iyo kuwa deriska la ah waxay isla qaateen in aad loo baadho dadka socotada ah iyo dhukumentiyada ay sitaan lana hubiyo ujeeddada socdaalkooda iyadoo awal hore ay sahlanayd sida la ysaga goosho wasiirka arrimaha gudaha ee faransiiska benard kasaneef oo ka qayb galayay kulanka wasiirada cadaaladda iyo arrimaha gudaha ee midowda yurub ayaa ku baaqay inay lama huraan tahay ilaalinta ammaanka dadka reer wuxuu yidhi in la adkeeyo xuduudaha dibadda si gaar ahna isha loogu hayo khatarta argagixisadu waa lagama maarmaan in la sugo ammaanka muwaadiniinta reer yurub dareenka laga qabo argagixisadu kuma koobna oo keliya qorshayaasha lagu sugayo ammaanka ee ay saraakiisha dowladuhu ku howlan yihiin waxaa sidoo kale jira dad cadhaysan oo isku dayaya inay ka aargutaan dadka muslimkaa oo ay u arkayaan inay qayb ka yihiin weerarada nidaaminta cabdirasaaq maxamed xuseen oo ah wiil dhallinyaro ah oo ku koray dalka norway ayaa ka mid a dadka dhibaatada kala kulmay dadka caddaanka ah ee ka cadhooday weeraradii ka dhacay baariis sida uu v o eeda u sheegay maxamed xuseen macalin oo ah aabbaha dhalay wiilkaasi yarka magaciisa waxaa la yidhaahdaa cabdirasaaq kow iyo labaatan jir weeyaan arrintan waxay dhacday maalintii isniinta ahayd nin baa soo weeraray soo jidka socda magaciisu weydiiyey marka hore kadibna muslim maata uu yidhi ha ayuu yidhi magacii uu sheegay kadibna wuu kusoo booda dhulkuu dhigay oo madiyo lasoo baxay wuu dhuftay laakiin si fiican way ugeli weysay kadib markii labaad si fiican buu isku baaciyey oo waxay ka gashay naaska midig hoostiisa iyo kilkirada kadib markuu intaas ninkii gaarsiiyey ayuu wuxuu ku yidhi ma xasuusataa waxa baariis ka dhacay sida uu yarka noo sheegay ma xasuusta wax baariiska ka dhacay muslin xun ayaa tahay ama shaydaan muslim ayaa tahay waxaas ayuu ku yidhi dhiig badanna wuu kasoo daatay oo gudahana dhiig badana ku furmay sanbabkana wax yar oo aada u weyneyn ayaa gaari dhawaa yar sida doctorka noo sheegane neervaha garabka isku hahaya ayaa dhaawac weyn gaaray oo biraa lagu rakibay oo gudaha looga rakibay operation xoog lahaa lagu sameeyey laakiin nafsiyan waxa gaaray oo moralkiisa iyo aada ayay u tiro badan yihiin ilaa hadda maanta doctorka gaarka oo psycologa ama nafsiga la yidhaahdo maalin kasta uu la kulmaa wixii ayuu kaga naxsan yahay naxtin iyo argagax ay ahaan yuha ninkan markaa inanka weeraray ninkan markuu ka sheekeeyey wuxuu ku sifeeyey nin norweji ah oo cad oo nabluug ah ilaa haddana booliiska ku daba jiraan wadamo badan oo yurub ka mid ah ayay dadka islaamka ah soo food saartay cabsi la mida taasi oo ay ka qabaan dadka rayidka ah ee ka gadoodsan inay cadho kula dhacaan iyaga oo badi dadkaasina aanay dib ugu noqon karin waddamadii ay ka soo qaxeen cabsi ay ka qabaan ururada hubaysan ee markii horeba ay ka soo carareen daraaddood maxamed xaaji maxamuud oo bartay cilmiga siyaasadda iyo amniga dunida ayaan weydiiyey culayska ay ururada xagjirkaahay ku hayaan dadka muslimka ah waxay sanadkii labadii kun iyo afar iyo tobankii hadda labada kun iyo shan iyo tobanka tirada lama haya qiyaasta saxda hadda sanadkii u dhammaan laakiin labadii kun iyo afar iyo tobanka aynu soo dhaafnay ilaa iyo saddex iyo soddon kun oo qof oo muslimiina ayay dileen qododa argagixisadu haddana islaamkii halkan ku noolaa inay dhibaata la kulantay oo dadkii ay la noolaayeen dhibaata kaga timidna waxa weeyaan waxay mas-uuliyaddeeda qaybta ugu weyn ay leeyihin qolada halkaa ama qaraxyada ka abaabulaya ama dhibaatooyinka keenaya sidoo kale dadka qaxootiga ah ee ka barakacaya dagaalada ka socda syriya oo hore wadamo badan oo caalamka ah ka helay soo dhoweyn iyo dabacsanaan ayaa haatan qaraxyadii baariis kadib ku hungoobay filashadoodii waxayse isweydiintu tahay dadka weerarada ismiidaaminta ah ka geysta wadamada galbeedku ma waxay la socdaan qaxootiga waa kan mar kale maxamed xaaji maxamuud oo ku sugan dalka britain dadka inta badan qaraxyada ka geysta wadamada galbeedku waxa weeyaan dad halkan ama ku dhashay ama ku koray inta badan dadkaasaa noqdo oo dhinaca lagu soo tababara weliba gaar ahaan intan qadiyadan syria iyo ay bilaabantay qoladan isilka la ydhahdo waxaa dhacday dad yow fara badan inay duufsadeen oo dhinaca intay tegeen markaa dadkani inta badan maaha kuwa qaxoontiga la socda qaxoontiguna maaha ka dhibaatada wada niman halkan joogay oo halkan ku koray oo ama cadaadis kala kulmay iskuulaadka iyo shaqooyinka iyo waxaa kala kulmay ayaabay inta badan marka dib loogu noqdo ay hawshu taallaayo ma aha inay iyagu halkan intay soo galaan ay dabeetna qaraxyo ka dhegeysanayaan ma aha dadka soomaalida ayaa ka mida kuwa cadaadiska kala kulmo wadamada ay u qaxeen kadib marka ay al-shabaab weeraro dhowra ka geysato dalalka ay soomaalidu u qaxday waxaa culayska dareema qaxootiga ganacsatada iyo dadka ku nool magaalooyinka ee waxbarasho amaba siyaabo kale u jooga dalalkaasi oo mar kasta oo ay wax dhacaan loo aaneeyo inay ka mid yihiin al-shabaab
aad ayay u mahadsantay taasi waxay sahare ciidle nuur oo noo soo jeedinaysa warbixin ku saabsan weeraradii dhowaanta lagu qaaday dalka faransiiska iyo saameynta ay ku yeelatay dadka muslimka ah ee ku dhaqan qaaradaasi yurub
mid ka mid ah diblomaasiyiinta soomaaliyeed ee muddada dheer safiirka ka ahaa dalka masar cabdulaahi xasan maxamuud ayaa ku geeriyooday maanta magaalada qaahira sida ay sheegtay dowladda soomaaliya madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa tacsiih ka diray geerida diblomaasiga waxaana uu sheegay inuu udub dhexaad u ahaa xiriirka soomaaliya iyo wadamada carabta khadka telefoonka ee dalka masar ayaan kula xiriiray cali cumar afrax oo loo yaqaano cali bashiir oo ka mid ah diblomaasiyiinta safaaradda soomaalida ee ku taala dalka masar waxaana uu iga warramay geerida safiirka
safiirku wuxuu xanuunsanaay muddo shan iyo afartan iyo shan cisho ah ayuu xanuunsanaay xanuunkaas ayuuna u geeriyooday saakii markay ahayd tobankii subaxnimo ee waktiga saahira dabcan xanuun ayaa hayay waayahan dambe oo sokor iyo diker iyo cuduradaas lagu qabay marka xanuunadaas ayuu u geeriyooday ilaahayna sabr yaman allah ka siiyo ahladii iyo qaraabadii iyo shacabka soomaaliyeed oo dhan afka inta afka soomaaliga ku hadasho waa gartay marka ma wuxuu ku geeriyooday cisbital buu ku geeriyooday mise guri wuxuu ku geeriyooday isbitaalka la yidhaahdo isbitaalka ciidamada dalka masar ay leeyihiin oo la yidhaahdo mustashfa quwaatul musalaxa isbitaalkaas ayuu ku geeriyooday isbitaalka xooga dalka ciidanka masar ay leeyihiin ayuu ku geeriyooday
waxaad markaa cali bashiir iga warantaa muddadii uu joogay dalka masar ee safiirka uu ka ahaa bal waxyaabihii uu qabtay ee hadda lagu xusuusan karo maxaa ka mid ah dabcan safiirku muddo muddo aada u dheer ayuu joogay dalkan wuxuu ka ahay diin oo safiirada oo dalkan joogo dhan asiga ayaa diin u ahay dalkani wuxuu yimid kun sagaal boqol sagaashankii january ayaa laga laga loo soo magacaabay inuu noqdo danbiraha soomaaliya ahna wakiilka joogtada jaamacadda carabta dabcan safiirku ummadda soomaaliyeed wax badan ayuu u qabtay sidii heshiisyadii ugu horeeyey ee dalka soomaaliyeed loo qabtay adisababa uu ka qayb galay asiga uu wafdiga jaamacadda carabta hogaaminayo waxyaalaha lagu xasuusan doono waxaa kamid a ardada soomaaliyeed ee dalka masar joogto inuu deeqo waxbarasho oo inta badan aada ugu raadi jiray asiga uu marka hadda ugu dambeysay gaarsiiyey deeqtii waxbarasho ilaa laba boqol oo minxo ah kana dhameeyey madaxweynaha hadda dalkan joogo cabdifatax ciisi dabcan wax badan oo lagu xasuusta way jiraan arrimihii furitaanka in dib loo furo xoolaha soomaaliyeed dalalka carabta waagii lagu soodiyay cudurka rift valley asigoo halkaas khudba aada iyo aada u xasaasa ka jeediyay jaam golaha jaamacadda carabta waxyaalo badan oo shirkii carta ayaa kamid aheyd doorka uu ku lahay dabcan safiirku wax badan ayaa lagu xasuusan doonaa hadda kuma soo koobi karo taarikh nololeedkiisa oo dhamaystiran waa gartay sida muuqata muddo dheer ayuu safiirka hayay safaaradda soomaalida ee ku taala dalka masar maxaa muddadaa dheer suuro geliyey inuu halkaa joogo dabcan waxaa suurto geliyey sababaha la xiriira dalku maadaama aysan helin dawladii dhexe markay burburtay dawladihii dambe oo kumeel gaarka ahay awoodo badan uma lahayn inay ku degdegaan bedelada safiirada safiirkan wuxuu kamid ahay safiirada dib oo ka haray safiiradii soo jireenka ahay dalka ramsi ayuuna u ahay safiirada soomaaliyeed oo dhan oo safaaradaha joogo wuxuuna ahay nin aada iyo aada ugu xeel dheer sida loola tacaamulo carabaha oo dhan sidaas ayaa keentay inuu sii ahaado safiir joogto ah waxaa la joogay muddo afar sano ah wax badan ayaa ka ka kororsaday ee ugu horeyso siyaasadda carabeed iyo siyaasadda bariga dhaxabo iyo sida loo jeediyo lagjarada markii lasoo fadhiisto golaha carabta asiga oo mar walba diyaari jiray khudbadaha madaxweynaha runtii wax badan ayaa ka kororsaday diblomaasiyin diblomaasiyadda iyo sida loo loola hadlo dadka boqorada ah ama sida loo diyaariyo khudbadaha madaxweynaha waxaad markaa iga warantaa da-diisu imise ay ahayd safiirku wuxuu dhashtay kun sagaal boqol afartan iyo saddexdii wuxuuna ku dhashtay degmo la yidhaahda emay ee dhulka soomaalida dhulka maamulka soomaali galbeed wuxuu ka tegay sideed caruur ah lix wiil iyo laba dumar ayuu ka tegay xaasna laba xaas ayuu ka tegay goormaa lagu wadaa in safiirka la aaso dabcan waxaa la qorsheynayaa in loo qaado dalka soomaaliya saaki waxaa ka tacsiidiyay madaxweynaha jamhuuriyadda oo nala soo xiriiray iyo ra-iisul wasaaraha iyo guddoonka baarlamaankaba marka waxaa suurtagal ah weli in loo qaado dalkii soomaaliya lagu soo aaso laakiin weli qorshaha hadda waan wadnaa arrintaasi waktiyada soo socdana waan idaacadaha waan ka dayi doonaa waktiga la qaadayo iyo waktiga dalka masarba lagula dukan doono janaasada maadaama uu ahay hormuudka safiirada ee dalkani jooga
kaasi waxa uu ahaa cali cumar afraax cali bashiir oo ka mid ah diblomaasiyiinta safaaradda soomaalida ee ku taala dalka masar waxauu goor dhoweyd iigu warramayey khadka taleefonka ee magaalada qaahira
waa idaacad cusub oo v o a ay bilaabayso oo soo gelaysa kowda iyo barka duhurnimo xilliga geeska africa waxay bilaabmaysaa soddonka bisha nofembar labada kun iyo shan iyo tobanka oo talo maxay ku saabsanaan doontaa wararka caalamka ugu waaweyn ka sokow ismaaciilow idaacadda duhurnimo waxay xambaarsan tahay barnaamij aannu u bixinay dhallinyarada maanta oo ka haqabtiraya dhallinyarada soomaaliyeed waxyaabaha ay xiseeyaan ciyaarihiina loolanka brimer liaga ee kooxaha labada manchester iyo arsenal xaalka chelsea oo ay qarso ah laliigaha sbain oo hardankii ronaldo iyo messi ay ku soo biireen naima iyo suarez bundesliga seria a french league one iyo dabcan xanta suuqa kala iibsiga ciyaartoyda waa hadeer dhakacdhakax ka helaad
idaacadan cusubeed oo soo geli doonta kowda iyo barka duhurnimo ilaa iyo labada duhurnimo xilliga geeska afrika waxay dhegaystayaashu kala socon karaan mawjadaha lix iyo tobanka sagaal iyo tobanka iyo labaiyo labaatanka mitirban iyo efemyada v o a ee geeska afrika dhallinyarada maanta dhallinyarada maanta
waa hagaag dhegeystayaal mar kale iyo galab wanaagsan halkaad nagala socotaana waa v o a waxaad nagala xidhiidhaysaana waa mawjadaha gaabgaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban sidoo kalena waa bogga internetka ciwaankiisu waa v o a somaly dot com idaacaddan waxaa si wada jira idinku daadihinaya waa cashe cudiya cumar xasan haatanna waxaan idin leenahay kusoo dhowaada barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha waxaana inala socodsiinaya ismaaciil xuseen farjar eh guddoon wacan
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinteenni wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan meelaha astaanta u ah saamaynta isbeddelka cimilada dunida waxaa ka mid ah jasiiradda kiribati oo ku taalla badweynta basifiga islamarkaana u dhexaysa maraykanka iyo astareeliya dabcan dad badan way ku adkaanaysaa in ay ka helaan maabka sababtuna waa baaxaddeeda oo aad u yar iyo meesha ay ku taallo dalka jamhuuriyadda kiribati wuxuu ka mid yahay meelaha ugu durugsan dunida ama haddii aynu si kale u nidhaahno ugu hor hela cadceed soo baxa dunida caasimadiisu waa tawara waxaase dalkani la baaxaadegaya saamaynta kaga timi isbeddelka cimilada caasimadda dalkan oo hoy u ah dad gaadhaya ilaa konton kun oo qof waxaa inteeda badan qariyey biyaha badda waxaana cabsi xooggan laga qabaa in wakhti dhow gebi ahaanba magaaladani ay hoos marto badda isbeddelka cimilada dunidu kuma koobna gobolkan oo keli ah hase ahaatee waa dhibaato si weyn looga dareemayo daafaha dunida dabcan soomaalida lafteeduna kama madhna meelaha sida weyn u dareemaya isbeddelka ka dhalanaya saamaynta cimilada dunida haddaba dadka ka shaqeeya jamhuuriyadda kiribati iyo weliba fiji waxaa ka mid ah yacquub maxamed cabdalle oo u shaqeeya hay-adaha qaramada midoobay yacquub wuxuu marti ku yahay barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan wuxuuna inala wadaagi doonaa sida dhibaatooyinka ka dhasha isbeddelka cimiladu uu saamayn ugu yeesho nolosha aadamaha iyo sida ay ula tacaalaan inta barnaamijkani socdona qaar ka mida dhegaystayaasha ayaa su'aalo weydiinaya n ugu horrayn yacquub haddaan anigu ku weydiiyo bal haddaad sawir inaga siisid n deegaanadan aad ka shaqaysid iyo sida isbeddelka cimiladu saamayn ugu yeeshay haddaad sawir inaga siisid bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabbilcalamin aad baad umahadsan tahay ismaaciil adiga iyo go-eeduba saameynta oo ku yeeshay dhulka kan xaqiiqata mid ballaaran weeye oo wadamada tan afar iyo tobanka gaaraya isku qarirada ka dhaca dunida ama aadkas ugu dhow dhow dunida ugu dambeeya isbeddelka cimiladu si weyn buu u saameeyey haddii ahaan lahay dhanka badda iyo dhanka deegaankaba oo lais oran karayo wuxuu ka saameeyey deegaankiina in dhul badan oo biyo ahaa dhul caadiya oo la degay ay deegaannimada hadda ka baxeen oo ay dhul biyo ay noqdeen iyo badii oo laga dareemayo cunno yari ama kheyraadkii badda ku jira in badana kala tagay iyo waxyaalaha badan oo ka dhasha cimiladu adduunku markay isbedesho dhulka uu saameeyo ay kamid tahay in dalaga uu yaraado waxsoo saarka biyaro inuu yaraado iyo cudurro kale oo ama kaneecada oo iyadana ka dhalata meelaha laga dareemo meelaha isbedelka cimiladu aadka u saameeyo kaneeco badan ay dhulkan ka jirto marka qodobadaasa ugu waaweyn ama qeybahaasa ugu waaweyn saameynta ugu weyn oo la dareemayo dhulkan laga dareemayo dhulkasaameyn yacquub bal markaad yaro eegtid intii aad ku sugnayd fiji ama aada booqanaysay jasiiradaha ku hareereysan oo kale ee kala duduwan bal maxaad ku aragtay bal waxyaabaha sida gaarka adiga kuusoo jiitay aad ku aragtay maxaa ka mid ahaa ismaaciil waxaan jeclahay aan ku hormaro jasiiradda kasoo bilaaba kribat oo dhinaca ugu dambeysa oo xigta ama dunida ugu dambeysa jasiiradda ismaaciil oo dhul ahaan markii qariiradeeda la fiiriyo aaladda australia ayay ku dhowda markii la fiiriyo waxaa u nool oo wadanka laga degaa oo magaala hadda la degan yahay camiran caasimadna waa jasiirad la yidhaahdo tarawa ama qeyb kamid a jasiiradda oo tarawa la yidhaahdo waxaan ku qiyaasi karayaa ismaaciilow kilometr haddaan ugu bato dee qiyaasta aada u buunbuune kilometri wax la jira ayaa dhulka nool dheer ahaan balac ahaana waxaan isleeyahay ismaaciilo wax dhowr iyo toban mitir ka yar baa dhulka ka nool waxyaalaha aadka ula yaabka badan waxa weeye magaaladu waxay u samaysnayd sida waxa weeye goolad oo kale ama waxa weeyaan wado iska hor imaaneyso oo kale ama o u dhow oo kale sawir ahaan qeyb kamida sawir iyo nood bay kala ahaan jirtay magaalada northkeedii hadda waxaad dareemaysaa Macnaha ismaaciil waqooyigeeda.
ay magaalo kale ha- een, waqooyigeedu cafwan inay noqotay jasiirad kala noqotay oo ay ka go'day magaaladii qeybteedii koonfureed Een, tusaale ahaan oo kale een, magaalada dhankeeda koonfureed markaad joogto waxaa lagu leeyahay waxaa halkaa kaa xigtaa waqooyiga een, tarawa oo magaalo kale noqotay biyahana kalifay awalada waxay ahayd meel caadi oo dadku ay degan yihiin oo guryihii laga helay Een, waxaa ismaaciil marka aada u cajiib u ah jasiiradaas marmar baa marka biyuhu saameynta biyuhu oo socota waxay kaliftaa inay biyuhu isbedelaan marna aada bay waxay u noqotaa eh, maaragtay ugu soo dhawaataa eh, dhulka oo laamigiiya soo gashaayo badu way soo kacdaa marna dib bay u laabataa xilliyada bada dib u laabato waad dareemaysaa in meesha tan isbedel ka jiro waa ku lugeyn karaysa oo dadku habeenkii oo kale soosashba intay qaataan bay eheladooda iyo qaraabadooda waqooyiga tarawa ku nool habeenkii aadaan oo ay la soo sheekaystaan Eh, intaan biyahaas aysan imaan oo subaxnimadii biyuhu aysan aada usoo badan meeshii bad weyn oo duumari karaan aysan noqonna way kasoo laabtaan marka aada arrin cajiiba weeye waxaa kaloo aada u arkay ismaaciilow dhulkan roob badan baa ka da-a oo ay kalifto dee falkoorooyinka een, ka dhacaya badda iyo cimilada kulul iyo dhirta badan oo meesha ku taala haddana ismaaciilow een, tarawa oo dhan waxaan oran karayaa kalluun iyo bariis unbaa laga cunaa hal shay oo kaloo qudaaro kama soo baxdo Waan gartay.
geedkii mooska sidiisiyo ismaaciil wadadii ku yaallo roob ku da-ayo baan mir dhalayn sababtana waxay ku tilmaameen eh, maadaama dee xidiada geedka ay biyo dhanaan galeen oo dhulka dhan bay cusbadu saamaysay marka eh, waa wada cagaar oo wada green wadankii aada u qurux badan yahay laakiin dee dhirtii waxba ma tarayso waxay ka mid tahay eh, dhulkan kale oo maaragtay qiimahu kale la mid noqonaysa mooskiyo geedkiyo sidiisiyo ballacii loogu talagalay iyo awoodiisiina baan waxba dhalayn waan marka waxay ka mid tahay waxyaalaha la diiwaan gelin karayo saameynta laga dareemay dhulka waan gartay Een, dabcan su-aalo badan baa meelahaana laga yaaba inaan kaa weydiiyo qaar ka mid a dhegeystayaasha oo daafaha dunida ku sugan ayaan haatanna fursadda siinaya marka hore bal magacaaga iyo halkaad joogtid bismillahi raxmaan raxiim suldaan maxamed yuusuf cabdi waxaan joogaa dalka austriya magaaladiisa salisbrook gaar ahaan Eh, dhammaan waxaan salaamayaa v o eda iyo barnaamijka ragga daadijinaya ragga igula jira Eh, waxaan rabaa su-aashayda inaan ku soo noqdo Eh, yaaqub walaal waxaan rabaa inaan su-aal yar ku weydiiyo oo kooban insha allahu tacaala Eh, markii yaaquubow ay cimiladaas sidaa isu bedeshay oo hadda aad noogu sharaxday oo wanaagsan dadkana aad noo sheegtay inay kalluun iyo isticmaalaan eh, ay ka cunaan eh, beriis aad noo sheegtay maxaa s- wixii qudaarta ah oo soo baxayay lagu bedelay ama sidee ay noqon kadhaa cimiladu maadaama isbedeshay bal arrintaa laftigeeda waxaan kaa su-aali lahaaba inaad noo jilciso maadaameynu nahay dee dadkeenu dad soomaaliyeed oo aada u jeclaba bini aadamkuba ay qudaarta ay aada u xiiseeyaan bal arrintaas baan kaa codsanaya adigoo raalli ah waan gartay Een, yacquub
Een, waad mahadsan tahay walaal ee, dhegeystaha hadda ku jira Een, horta een, xalka laga gaari karayo iyo sida la yeelayo waxyaala ugu badan oo dunida hadda ka fakeraysa iyo qaylo la-aanta dunida socota ee, waxa weeyaan ee, dowladda maraykanka iyo caalamka iyo qaramada midoobay ugu horeeyaan ee la wada weeyay in xal loo helo waxii la waayay wixii lagu bedeli lahaa laakiin waxaad moodaa dadka reer tarawa ama jasiiradan kelibaas inay ku mashquulsan yihiin sidii ay nolosha kale oo dhulkan biyoodaya ay xal ugu heli lahaayeen oo hadda ma muuqdo barnaamij weyn oo adduunka ka sa- ka taageerayo een, ee, suldaan in ay ku bedeshaan qudaartii laakiin waxaan ku cadayn karaya inaan wax qudaara meeshan ka jirinin Een, hay-adaha qaramada midow dadka u shaqeeya ama khabirada ama shaqaalaha waa lagu wargeliyaa markay tagaya inaysan j- qaataan kiimyada kale ee vitamiinka ee loogu talagalay inay qofka jirkiisa isku dhelitira cuntooyinka qayb haddii kaa maqan yihin Een, waxaa kaloo een, meesha lagu daro u baahan wadankan kiribas waa wadanka dunida ugu faqiirsan iyo dadka dunida ugu saboobsan weeyaan marka een, awalba isagoo tiisi la yaaban baa is oran karayaa mid kalaa suldaan ugu tagtay oo ma jirto waxay hadda ku buuxsadeen waan gartay dabcan waan een, su-aal kalen oo kaa weydiin lakin dhegeysto kalen aan siiyo een, fursadda bal magacaaga iyo halkaad joogtid
ha magacayga waxaa la yidhahdaa khadar aadan waxaan joogaa dalka britanka yacquub horta waa salaamayaa ismaaciil anna waa salaamaya iyo inta kale dhegeystayaasha waxaan weydiin lahaa in fara badan caalamka waxaa soo noqnoqday global warming ama cilim- cimilada sii kululaanaysa maraykanka iyo china oo heshiisay kala saxeexdeen labada kun iyo shan iyo labaatanka in washiraa lagu yaraynayo su-aasha aan ku weydiinaya waxa weeye sidee baynu u yarayn kar- u yarayn karnaa cimiladan sii kululeynaysa dadka maxaad ka odhan lahay soomaali baynu nahay maadaama dhirtii faraha badan la jarayo kuleelo fara badan uu jiro oo aad ogtahay cimiladii isbedeshay soomaaliyeed sidee baa maxaa xal noqon la- maxaa xal noqonaya
waan gartay, Waa- waad mahadsan waa mahadsan tahay een, walaal horta labada dhinac way aadi karaysaa dhanka qabowga oo saa ay noqdo xadki ka baxana way noqon karaysaa dhankan kuleelkana way aadi karaysaa laakiin dhanka su- su-aashaada een, toos u abaaro waxaan uga qayb qaadan karnaa mas-uuliyad qof kasta saaran weeyaan weliba gaar u saaran dadka og inay dunida hawada la isticmaalayo dadka udhexeeya ay ku shubaan ama ay ku fasaxaan waxa weye waxyaalaha hawada dhibay oo kamid tahay saliidan la gubayo hadday aan lahay gaas iyo hadday aan lahay shidaal shidaalka iyo motooradan la isticmaalayo iyo baabuurta la wata hadday aan lahay iyo haddii gaaskaba aan lahay marka waxaa looga qayb qaadan karaya waxa weeye iyo dhuxusha laga dhaliyo korontada guddiga dadka isticmaalada waxaan aaminsanahay marka in mas-uuliyad culus ay saaran tahay maamulada soomaalida iyo dowladda soomaaliyeed iyo shacabka soomaalidaba in laga fekero sidii loo yareyn lahaa in qof kasta mas-uuliyaddiisa qayb ka qaadan lahaa wada waxa lagu fasaxayo magaalooyinka oo kalena waxaa laga fekeri karaya baan is oran karaya in la sameeyo qorshayaal si bal dadku xataa intay ku nool yihiin loo badbaadiyo warshadaha kobcaya magaalooyinka hadda soomaaliya geeska afrika ku yaalla aadka u kobcaya in laga fekero in aag gaara loo sameeyo in banaanka looga saaro dadka warshadaha magaalada hawada ay isticmaalayso caafimaad noqoto iyo in de xal kale la helo oo ka duwan oo dunidu ay si global ee adduunka looga wada qayb qaato in la yareeyo marka aad eegtid dabcan aad u kuurgashid xaaladda iyo duruufaha nololeed ee dadka ku nool jasiiradahan aad booqatay kala duwan waxyaaba ugu waaweyn qoloba waxbay la tacaashaa iyagu waxyaaba ugu waaweyn weerar ku haya maxay yihin maxaa laydin sheegaa idinka haddaad tihiin dadka qaramada midoobey shaqeeyo kale ee meelahan ka howlgala waxyaaba ugu waaweyn dadka werar ku haya maxay yihin ismaaciil waad mahadsan tahay horta jasiiraduhu qoloba siba u saamaysay vanuwato kale tusaale haddaan soo qaatay ismaaciilow waxa ugu weynay ka walwalaan waxa weeyaan badda soo xagagoosanayso dee badii ay doonayso in iyadoo wax burburinaysa inay hadda soo xagagoosanayso aan la saadaalin karaynin inkastoo hay-adaha cimilada qaabilsan ay kaga degaan ay kaga degaan reer karibaasna waxaa ugu welweli badan ayagana waxa weeye waa saameynta ay ku yeeshaan biyuhu inay dhulkiis ka biyoobo ama badii ay heer sare soo istaagto waxa weeyaan guryihii iyo xaafidihii la degan yahay ay biyo dareemaan kuwaasna waxay ku mashquulsan yihiin reer karibaas sidii ciidii dhulkii de markay biyuhu yimaadeen waa aragtay sinacyadoo meelaha xeebta ah biyuhu markay ku sameeyaan marna ciid bay keenaan marna way qaataan waxaa la yidhahdaa marka ciiddaasi saameyn bay ku yeerataa abuurka dhulka xaalafisa reer karibaas marka yar yar weynba waxay dowladda iyo shacabkuba ka qayb qaataan in haddaad guugolgar la guugolgarayo musawirada iyo video iyo youtube-ka la galo dhir badan baa badda dhexeeda ka baxday waa hal geed oo aqbala ciidda inuu celiyo iyo maarata biyaha dhanaa ku baxi karaya marka iyagu baddaa in dhir lagu tallaalo iyo in guryaha xad loo sameeya ku mashquulaan reer vanuwatona waxay ku mashquulaan saameynta yaraynta hirarka ka imaanaya badda iyo in la sameeyo xataa hadday way dhacayaan oo lama erikayo waa qadar rabiye dadka in noolo loo sameeyo oo waxa weeye cudurrada faafa iyo dadka barakacaya in la celiyo jasiiradaha aysan saameyn ismaaciilow laakiin dariskooda waxaa ka dhacaya sida jasiirada fiji oo kale waxay la tacaalaan kaneecada kole aada u badan oo de xataa markaad magaalada fadhidid bararka iyo markaad goobaha waxbarashada eedada joogtid kaneeca aad dareemaysa iyaguna kaneecadaas aysan mid maaragtay bacterial u noqon ba iyaguna la tacaala marka aad u eegtid dhulkii aad ka timi ee soomaaliya oo kale iyo waayo aragnimada halkan aad ku aragtay haddaad isberber dhigtid maxaad isleedahay way ka faa'iidi karaan ama waa laga baran karaa meeshan aad joogtid saameynta ay cimiladu keentay dadka halkaa ku nool iyo si ula tacaala ismaaciil waxaan isleeyahay waxaa laga baran karaya horta isu kalsoonaanshaha iyo in dadku aamini karayo inay wax qabsan karayaan ama cilada hortaalla iyagona cilmi wax ka sugin dadku wax qabsan karayaan taasoo muhiim ah waxaan kaloo isleeyahay waxaa laga baran karayaa waxa weeyaan dadku inay la saaxiibaan dhibaatada haysanaysa dadka dunida ku nool halka dhulbaruhu dhaco amaba ku agdhow wadamada ku agdhow amaba dadkooda aada u bateen oo badooda culayska batay awadiis ay kuleylka dib u celiso waxaa aada ugu yaraaday khayraadkii badda ku jiray oo ka kala carara halkaa kuleylka iyo taxmada ka kala cararo dee u kala kici karaya dhinacyada qabowga ay ka dareemayaan marka waxaa dhici karaysa dadkii baagamuudada ahaayo dhalinyarada ahaayo shabaabta u duuran jiray badda inay wax badan ay kusoo riltaan oo ama ay noloshooda ku fakaraan aysa ugu dhicin laakiin waxaan aada ula yahay waxa weeyaan dadkaasoo intaasoo caqabada haysato dalagii ka yaraanayo dirtii beerayay aysan u dooran karin dhulkii ka duyoobayo an dadkaasoo badii waxay u dooran lahaa inaan helaynin ee haddana aan ku fekerin ismaaciilo inay tahriibaan ama nolosha aan kaaga sheekeyn inay isdhiibeen laakiin faraxsan oo dirtiisdida badda ku tallaalaya oo shirarkooda kaga hadlaya oo isugu cayigelinaya oo dadka ay saamaysay xataa in dib wuxuu loogu celiyo lacaymo bixiyo ka fakaraya marka waxaa looga baran karaya ugu weyn waxa weeyaan isu kalshoonaasaha iyo in dadku ay la tacaalaan dhib kastoo imaanaysa iyagoo aan karayn amiga qaramada midoo caawisa ama waddan kale inuu yimaado waan gartay anigoo ku noqon doona dhegeyste cusubeen na soo galay aan marka hore siiyo suldaanka dib ugu noqdo dhegeystiyi ku jiray yurub bal haddaad su-aal qabtid oo kale
maasha allah su-aal yar baan weydiinayaa oo igu dambaysa maasha allah khayr allah siiyo yacquub wuxuu horta na siiyey warbixin aada u fiican aadna u wanaagsan aad baan uga mahad celinayaa taa kabacdi waxaan rabaa inaan su-aasha aan weydiinayo ay tahay meesha uu jooga maadaama cimiladeedu islaha tahay markii dadka degan ay baddu soo kadho oo kale ama baddu ay soo fooxdo dadka badda yaqaan baa yaqaana runtii maxaa dadkaa marka loo qabtaa ama dadkaa maxaa la gudboon ama dadkaasu maxay suubiyaan maadaama de magaaladii ay baddii cimiladii isbedelayso ay kusoo durkayso ninkii xeeb yaqaan baa garanaya marka yaaqub arrintaa maxaa dadkaa la gudboon ama maxaa loo qabtaa cawaana ama iyagu dad isku filan ma yihiin inkastaa dee noo sheegtay in meeshaasu ay tahay meel xoogaa ma garanaysaa bufartiya saa nooga noog noo sheegtay intaasaan su-aashayda kusoo koobaya yacqub idinka waad waa maqsan tahay suldaan siduu ismaaciilba sheegay markuu barnaamijka inoo furayey horta dhulkan dhul aerogoon oo ka gobolsan dunida weeyaan oo bad biyo badan iyo bad badan baa dunida inteeda badan ka xiga qaramada midoobay iyo hay-ada kaleoo ka gargaaro ka halgalo halkan way jiraan waxa ugu badan oo laga laga laga fakero laga shaqeeyan waxa weeyaan ma ahan waxyaalahan emergencyga inta badan waxa weya waa mustaqbal iyo nolol dadka sida loogu sameyn laha marka waxyaalaha ugu badan oo hadda dadka laga caawiyo waxa weeyaan dadka in waxbarasho la siiyo iyo in laga fakero dee dunida desiderada dhan iyo dalal badan oo dadkoodii intii wadankoodii biyoobo lasoo rari karaya ma jiraan lakin dadka meelaha u badbaadiya nolol loogu sameeyo waxbarasho iyo caafimaad ay helaan isbitaalada inay noqdaan kuwo la tacaari karaya wax kastoo ka dhalan karaya cudurrada dhinaca ka imaanaya marka waxyaalahaasa ugu waaweyn laakiin dhankan kale ee biyaha dadka banaanka usoo baxay dadku ayagaa moodaa inay suldana aada ugu mashquulsan yahin taa ayagu iskaga fillaanaadaan hadday u dhisan lahaayeen jambiyo haddii guryaha shubdaa dheer loo taagi lahaayo dhulka badan gurigi hoos aan laga dhisayna kor inta loo dhiso waxa weeya meel dhexe mitirkiisa laga bilaabayo oo intaa kale biyaha inay imaan karayaan lagu xisaabtami karayo xataa hadday marka aysan biyo jirinin iyo haddii waxa weeyaan ciid kaleyo iyo ciid badan oo ay dhisaan iyo jawaaniya ay dhigayaan oo difaaca samaysan lahaayeenba ayagaad moodaa kuwaas inay ku tacalsan yihiin laakiin vanuato oo kale iyada taas way ka duwan tahay kelidaas oo waxa weeyaan dee mawjadaha fucidaas aa sheegtay badda soo baxda imaanaya deeqaana dee dara garaacaysa inta u dhowow dhan oo waxay dhinac karaysaa da inay magaalada qeyb kamida ay baabi'iso kuwaas oo kale waxaa loo aqoonsadaa meelaha barakayaal gudahooda oo kale ah mararka qeybtooda inay safraanna way dhici karaysaa jasiiradaha u dhowdhow ay gaaraan laakiin marnaba maaha dadka fakara inay maaragtay ay ka meeshaas ay ka saaraan noloshoodii oo meel kale u raadsadaane waa dadku waxaad moodaa ku faanaya inay halkaa kasoo jeedaan oo dunida la wadaagaan dhibaatada haysa waan gartay dhegeyste kale gabagabad barnaamijka inusoo dhowni haddaan siiyo bal magacaagii halkaad joogtid waxaan joogaa boosaaso cabdiqani xaamid bay maqlaysaa cabdiqaani xaamid oo codkaaga aada u liitan laakiin waan ku maqlayaa bal su-aashaad qabtid haddaad iisoo horreysiisid waxaan weydiinayaa maxaa sidee dadka aqoontooda kor loogu qaadi karaa ku saabsan dabeeraha iyo cimridan isbedbedelaysa tusaale ahaan oo koorkaada maalmahaytaan boosaaso ku sugna laga sheekeynaya ahayd baddaa guuraysa ama biyaha imaanaya ama daawad baa dhacaya see looga wada qabi karaa su-aashaada way caddahay cabdiqani xaamud oo boosaaso inagala soo hadlaya waxuu leeyahay hadeer deegaanada puntland oo kale waa timaanidhow dabaylo roobab dabaylo wato iyo ayaa ka dhacay marka sideebaa dadka war sugan loo siin karaa ama macluumaad xilli hore ay u heli karaan su-aasha sidaasaan fahmay inkastoo codka telefoonkiisa xumaa aada u mahadsan yahay walaalkaas boosaaso igala soo hadlayo aada ku kala fognahay horta waxaa shaqadaas aada u qaban karaya amikuna boorinaya waxa weyaan waa dadka la shaqeeya ama aqoonta ule cimilada adduunka isbedelkooda iyo hay-adaha ka shaqeeya iyo dadka deegaan laakiin waxaa anaga si guud inoo wada saaran waxa weeya markay dadkaasi digniin soo saaraan in dadku ay ka fakeri karayaan sidii ay digniinta u aqbali lahayen aan loo dhayarsan lahayn amaba mararka qaybta sida dhacda aan loo loo loo dhigin waxa weeyaan waxaan mustaxiil aan dhici karaynin halkan qofkiisa waxaan ismacada sooran karayaa wuxuu dareemayaa in wax la sheegaya ay dhab yihiin oo nolosha cimilada saameynta dunida ku yeelashay dadka kan ayuu arkaa qofkaasi
guud ahaanba dhegaystayaal intaa waxaa inaga eeg barnaamijkeenni wicitaanka dhegaystaha oo toddobaadkan uu marti inoogu ahaa yacquub maxamed cabdalle oo u shaqeeya hay-adaha qaramada midoobay tan iyo intaynu barnaamijkaas la mida ku kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo kulanti dambe oo xiise leh
ismaaciil xuseen farjar aad ayuu mahadsan yahay barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ayaad la socoteen oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a
waa idaacad cusub oo v o a ay bilaabayso oo soo gelaysa kowda iyo barka duhurnimo xilliga geeska africa waxay bilaabmaysaa soddonka bisha nofembar labada kun iyo shan iyo tobanka oo talo maxay ku saabsanaan doontaa wararka caalamka ugu waaweyn ka sokow ismaaciilow idaacadda duhurnimo waxay xambaarsan tahay barnaamij aanu u bixinay dhallinyarada maanta oo ka haqabtiraya dhallinyarada soomaaliyeed waxyaabaha ay xiseeyaan ciyaarihiina loolanka premier leaga ee kooxaha labada manchester iyo arsenal xaalka chelsea oo ay qarso ah laligaha sbain oo hardankii ronaldo iyo messi ay ku soo biireen naima iyo suarez bundesliga serie a french league one iyo dabcan xanta suuqa kala iibsiga ciyaartoyda waa hadeer dhakacdhakax ka helaad
idaacadan cusub oo soo geli doonta kowda iyo barka duhurnimo ilaa iyo labada duhurnimo xilliga geeska africa waxay dhegaystayaashu kala socon karaan mawjadaha lix iyo tobanka sagaal iyo tobanka iyo laba iyo labaatanka mitrban iyo efemiyada v o a ee geeska africa dhallinyarada maanta dhallinyarada maanta
mar kale galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan waa laba iyo labaatanka bisha novembar sanadka laba kun shan iyo toban idaacadan waxdaadihinaya cumar yare iyo anigoo ah caashi ibraahim magaalada muqdisho waxaa maanta ka furmay shir ay leeyihiin mas-uuliyiin iyo dad ka soo jeeda somalilan hase ahaatee taageersan midnimada soomaaliya ka qaybgalayaasha shirkan ayaa ka wada hadlay fikradda ay ka qabaan hiigsiga sanadka laba kun iyo lix iyo tobanka iyo sida fikrad ahaan ay la tahay in ay ku dhacdo doorasho sanadka dambe laga qabto soomaaliya haddaba mas-uuliyiinta ka qayb galay shirkaasi waxaa ka mid ahayd fawsiye yuusuf xaaji aadan oo horey u ahayd wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya haatana ka mid a xubnaha baarlamaanka waryahayaga axmed xasan colaad ayaa weydiiyey ujeedada shirkan
bismillahi raxmaan raxiim horta kulankan waxa weeye kulan taariikhi ah oo aan hore u dhicin intii dowladdii militariga ahayd ay magarasa burburtay kadib waa markii ugu horeysay oo hadda tirada la sheegaya kun iyo shan boqol bay maraysaa qof ay isugu yimaadaan goob ay kaga tashanayaan aayahooda iyo waxa ay la tahay dowladda waxay soo diyaarisay barnaamij ay dadka afti ku weydiinayso labada kun iyo lix iyo tobanka hiigsiga sida xildhibaanada dambe loo soo xulayo qaabka loo dooran doono inkastoo constitutionka ku taala qaabka oo ahayd one man one vote in lagu soo xulo ay kusoo galaan one man one votekii sidii la sheegay way noqon kari weyday oo dibudhacyo badan awgeed waxaa markaa la soo jeediyey in madasha wadatashiga markii la sameeyey dadka loo soo bandhigo maanta ugu dambeysay gobolada kale o dhan waa soo dhammaadeen iyo dowlad goboleedada marka maanta waxaa loo qoondayay gobolada waqooyi iyo somalilan waxaa markaa isugu marka dadka gobolada waqooyi oo somalilan ka soo jeeda ayaa dadkan hadda la weydiinaya ra'yigan ayaa ra'yigan la weydiinaya waxaana la weydiinayaa afartaa qodob ee madasha lagu soo go-aamiyey sida loo soo dooran karo ma oday dhaqameedadii baa soo doorta boqol iyo shan iyo soddonkii ma districtyaal lagu soo dooraa ma dowlad goboleedadaa soo doora mise mid qaran oo doorasho qaran oo weyn oo ay axsaabtu soo galayso marka weli dadkii waa fadhiyaan marka ra'yigii dadkii waa aftidii laga qaadaya ama ra'yigii ra'yigaa laga qaadaya analysis baa markaa lagu samaynaya waxay u badato ayaa markaa go-aanku noqon waxaan ka warqabnaa somaliland oo kale qayb kama ahayn howlahan hadda socdoo kale ama shirkii wadatashiga qaran iyo marka qaabka hadda ah wax lagu wadayo ama ah wax lagu weydiinayo oo dadka muqdisho jooga ku sugan oo somalilan kasoo jeeda sidaa weeyaan waa dadka kasoo jeeda somalilan iyo gobolada aan somalilan sheeganin laakiin gobolada waqooyi jecel in lagu yeedho labadaa group oo isku maran isku duuban ayaa elaka halkan wadankan soomaaliya ilaa lixdankii dad gobolada kasoo jeeda waa ku dhalanayeen waana degayeen waana maalgashanayeen waana ahaayeen marka dadku aad bay u fara badan yihiin maanta waxaa la filaya oo la casumay toddoba boqol iyo konton qof kun iyo shan boqol bay maraysaa meel la kala qaadaa la waayay waana intii maqashay keliya haddaad fiiriso dadka ra'yigooda maxaa isleedihiin xaggee u badanaysaa isleda lama garan karo ilaa analysiska lasoo saaro ilaa maaragtay aftida la qaado oo dadka la ra'yigooda la aruuriyo la uruuriyo markaasay soo baxaysaa laakiin aad iyo aad iyo aad bay xamaasad badan baa maanta jirtay laakiin shirkii wadatashiga oo qaran oo kale maalan markii laga hadlaayo maamulada jiroo kale hadda sida puntland galmudug koonfur galbeed iyo jubba iyo markaad fiiriso somalilan lama soo hadal qaadayo taa idinku maxay idinku dhalisay ururkan iyo isu imaadkanba waxaa keenay inkasta oo markii ay madasha laga hadlaye layidhi gobolada somalilan hala weydiiyo somalilan dadka kasoo jeeda taladooda dad markaa maaragtay dee laga keenay somalilan oo meesha fadhiyay ma jirin laakiin dowladda madaxda ugu jirta shirka waa fadhiyeen hase yeeshee gobolada in taladooda waa ku ammaanaynaa dowladda in ay maaragtay facilitationka intaa leeg samayso stateska kale boqol iyo konton baa la weydiiyey laakiin annagaa codsanay toddoba boqol iyo konton oo nidhi aad baa loo badan yahay toddoba boqol iyo kontonka ra'yigooda ha la weydiiyo waxaaba dhbl iyagii baaba laba sii jabaar noqday oo kun iyo shan boqol sii ordaaya hadda oo dadka maanta yimi dadka maanta yimi aad iyo aad bay u fara badan yihiin waana dad pure somalilan oo goboladeeda beelaheedoo dhan ah laakiin dadka markaa hadda fiiriyey waxay u badnaayeen haween odayaal inta dhalinyaro intaba way isugu jireen laakiin dad haweena markaad fiiriso way u badnaayeen marka wallahi taa adiga arkaya anigana waxaan moodayba inay dhalinyarada ragga u badnaayeen aniga kuwaas aad ila badnaa nambarkood lixdan dhalinyaro abaa ka shaqaynaya oo howlwadeenna ah oo waqooyi kasoo jeeda marka aniga aad bay kulli waa isleekaayeen dadku
xildhibaan fuusiya siyaasiyiinta iminka dowladdana ku jira wasiir arrimaha dibadda soo noqday dowladdan ka soo noqday ayaa tahay maxaa is leedahay dadka waqooyiga way uga qayb qaadan karaan xilliga soo socda ee doorashooyinka wallahi hadda haddaad maqlaysay jaamac yare oday jaamac yare generaal jaamac maxamed qaalib khudbaddii dheeraydu meesha ka jeediyey dadkuna ay u sacbinayeen waxay u muuqatay in laba waxay ahayd ama messajkiisu ahaa ama fariintiisu ahayd in soomaaliya iyo somalilan oo iminkaba wada hadal u socdo in lagu baysgareeyo heshiiska socda dadkuna aada moodaysa inta badan socda laakiin hadda ilaa hadda lama gaarin go-aan maaragtay sidee baa xildhibaanada federaalka loo soo xulaya taa weeye ujeedadu hadda sidee loo soo xulaya waana taata loo fadhiyaa hadda laakiin maamulkaas see looga dhaadhacsiinaya hadda maamulkaasi hadda maba joogo oo wadahadal ayaa socdahada wadahadal wuu socdaa hadda muddana wuu socday laakiin dadka halkan joogaa midnimaday aaminsan yihiin midnimadaasay ku go-an yihiin midnimadaasaa laga wada hadlayay hadalka waxaa ugu horeeya mid walba midnimo midnimo midnimo so ma garanaysid marka taasaa maaragtay laga duulayaa oo ay ka qayb qaataan ra'yigooda
waxay ahayd fawziya yuusuf xaaji aadan oo hore u ahayd wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya haatana ka mid ah baarlamaanka soomaaliya waxa ay magaalada muqdisho ugu warramaysay wariyaha v o a axmed xasan colaad
waa hagaag dhegeystayaal haatana waxaad ku soo maqanba waa barnaamijka ganacsiga waxaana idinla socodsiin doonaa xuseen xasan dhaqne
wacan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinteenna ganacsiga dhallinyaro isugu jirta gabdho iyo wiilal oo ka ganacsada dharka waratada ayaa waxay ku soo badanayaan magaalada baladweyne waxaana ciriiri sii noqonaya irdaha ganacsiga ee kirada ah suuqa yoobsan iyo agaarka buundada ayaa waxaa aada u buuxdhaafiyey ganacsato warata ah qaar ka mid ah ayaa v o a waxay uga warameen ganacsigooda iyo dhaqdhaqaaqa goobaha ay ku ganacsanayaan magacaygu waa maxamed bariire mataan suuqan waxaa lagu magacaabaa yoobsan waana waratada macnaha gaarigacleyda ee suuqa yoobsan waxaan gadnaa dharka noocyadiisa kala duwan oo ragga weliba dhallinyarta dharka faashionka ah oo hadda la xiisaynaya dukaamankan waa ka qiimo jaban oo macnaha dadka inta badan suuqaanay xiiseeyaan qiimahaas ay ku soo raacayaan oo jaban marka suuqan yoobsan goormaa lagu bilaabay iibinta dharka waxaa lagu bilaabay labada kun iyo sideedii ilaa hadda labada kun toban iyo shanta aan ku iibinaynaa suuqan tusaale qiimaha aad gadid shaararkan iyo fanaanadahan iyo waxyaabahan kale maxaa nooga sheegi karta sida dharka hadda waa dharku waa kala duwan yahay noocyada dambe hadda shaararkan adiga waxaan iibinaa toddoba dollar ilaa siddeed dollar qaar oo shan dollar iibinin waa jiraan sida funaanadahan oo kale shan dollar ama lix dollar afar dollar xataa qaar aan iibino waa jiraan qiima qiimaheeda qiimaheena aad u hooseeya macnaha annagu macnaha wax kiraa oo weyn oo nagu socda iyo koronti waxaas ma leh maadaama meel bannaan aan fadhino waxaana waxaan ka raadinaa wax iska yar oo maaragtay alyoom ah wax faa'iida saasuu sii weyn ma raadin marka dharka iyo maxaa kaloo iibisaa suumanka iyo waxyaabaha kaloo dharka ciyaartooydo kale maxaa dharka sportska waa iibiyaa oo dhalinyarta oo banooniga lagu cayaaro suumanka oo kale macnaha koofiyadaha sunnada waxyaabahaas waa iibiyaa dharka ciyaalka xataa waa iibiyaa dharka sportska sida funaanadaha saraawiisha sportska naadiyaha naadiyaha kala duwan oo macnaha waa iibiyaa iyagana marka xaggee kaaga yimaadaan dharkan ma magaalada ka iibisaa oo ku dhex iibisaa haddana mise waxaa jirto meel kaleood ku xiran tahay oo ka baxsan magaalada beledweyne ha waxuu nooga yimaadaa xamar ama boosaaso labadaa meel uu dharka nooga yimaadaa magaalada kama soo dhex qaadno meelahaasaan ka keennaa marka adiga haddana macnaha waa xilli rooba macnaha caqabado badan aan kala kulnaa dharka markuu noo imaanayo kale waddada dhiiqa waaye adiga muddaa la sugaa dharka ah marka shaararka aad iibinaysaan shan ilaa iyo lix dollar oo laga yaabo in carwooyinka ay dhowr iyo toban dollar yihiin ma u aragtaan in suuqii aad ku ciyaarteen oo qiimihii dadka ay wax ku iibsan lahaayeen wax ka hooseeya aad ku iibinaysaan maya waxaan uga faa'iidaynaynaa dhallinyarta aan uga faa'iidaynaynaa oo maaragtay dadka taagoolayda ah oo carwada aan ka iibsan karin siay meeshaan ay uga iibsadaan marka markay idinkaga yimaadaan boosaaso iyo sidaad sheegtay muqdisho ma wax canshuur ah oo laydinka qaada malamaya ma maxay tahay marka qiimahan aada hoos aada ugu dhigaysaan maya wax canshuurana lagama qaado wax canshuurana lagama qaado maadaama aan meel bannaan aan fadhina aniga waxbana lagama qaado magacayga waxaa la yidhahdaa cabdicasiis aadan idir cusmaan suuqan waxaan ku iibiyey waxaa waa yoobsan qaar ahaan waxaa iibiyaa kabo waxaan ahay miislo kabaha waxaan ka keennaa boosaaso iyo muqdisho ayaan ka keennaa tafaariiq ayaan gadnaa marka noocyada kabaha aada iibis maxaa ka mid ah rag iyo dumarba waa leeyihin waxaan yar iyo weyn rag iyo dumar ay leeyihin wixii la kabsado dhan waan iibinaa marka qiimaha carwooyinka iyo kuwa idinka aad iibisaan wax farqi ma udhexeeya farqi weynaa udhexeeya maadaama annugu hadda aana la weydiinayn canshuur oo warata aan nahay waxaan kas macnaha qiimo macquula ayaan gadnaa simbir qof walba wixii si qof walba qof si walba si wax ugu gadnaa qofta ay ula macaamiltan marka dhaqdhaqaaqa suuqa ka war dhaqdhaqaaqa marba si waa mar waa fadhiyaa mar waa iska caadi waa macnaha sida badan xilliga soonka ayay xoogaa dhaqdhaqaaq leeyihin bas ciidaha hadda laakiin waa wax naf dhaaca ma leh alyoon waa marka kabahaad iibisaan ma waddamada lagu sameeyo maxaa nooga sheegi kartaa waddamada hindiya iyo itaaliya iyo iyo china taiwan taas waa luul faarax maxamed aa laydhahaa waxaan ka ganacsadaa baatiga sida xijaabyada igogoradaha dharka ciyaalka waxaana joognaa suuqa waratada buuntaweyn u dhow xijaabyada sahrada liishada saabiriinta oo kaleente waxsaas baatiga caadi baatiyaa liishe iyo baatiyaasha naqshadaha kala leh marka waktiye ay yimaadaan dharka baatiga ama dharka kale xijaabada oo isbuuc walba ama bil walba wax cusub la sugaa ma jiraan haa way yimaadiin baabuurta safarka sida muqdisho uga soo gasho waa marka suuqa sidee dadka wax ugu iibsadaan si macquula marba suuqa si waa marna waa waa iska shidan yahay marna waa iska suuq la-aan marka bacadlayaasha oo kale iyo meelaha dukaamada haweenka dharka ay ku iibiyaan iyo suuqiina kee dhaqdhaqaaqiisu fiican yahay anaga xoogaa yacni bacadlaha ka qiimo jabanahay saasaana loogu yimaadaa halkii yardiyo baatigoo kale ama diraca intee ibisaan diraca lixdan kun markii horena wuxuu ahay konton iyo lix kun hadda laakiin lacaga ku darsanta lixdan kuna kanaa bacadlayaasha walaa lixdan kunle waa ka badan yahay afartan iyo shan kun sahrada kuwa kale liishaha caadigana soddon iyo shanaan gadnaa noocyadaas laan gadnaa marka suuqan intee sanaad ku jirtay suuqan koley waxaan joognaa muddo afar sano camal waa iskaga ganacsanaa koley ganacsigeena oo hadda oo ku qabnaa intii oo dad ka helaan marka waana waddada ma ahan suuq keliya oo idiin xiran maya suuq noo xiran maahan waa miisas derbiyada dhinacyadooda la dhigo markaa sababta keentay inaad ka qiimo hooseysaan baclayaasha maxay tahay baclayaasha qolol ay haystaan anaga meel dabeyl iyo waxaan fadhinaa bannaan sidaasaa oga hooseenaa marka xilli walba waxyaabaha bacadlaha laga helo ma laga helaa suuqin waa keenaa haa waxyaaba dadka u baahan yihiin oo kale waa keenaa sida gogoradaha iyo dharka ciyaalka iyo walaa kole dumarkaan aga iibsada anaga dharka dumarkaan gadnaa iyo dhar ciyaalka yar marka suuqa hadda ku ganacsanaysaa ma ragna ma ma ma yihiin dadka ku ganacsada mase haweenoo keliya u gaar yahay may haween lee joogo wax raga ma joogaan waana laba leyn guud ahaan waxaa intaa ku idil xubinteena ganacsiga ee toddobaadkan intaanu ka gaarino toddobaadka dambe waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
dhegaystayaal intaana waxaa ku dhan idaacaddii galabnimo waxaana si wada jira idinku daadihinayay cumar xasan iyo caashacuud iyo weliba bahda fana bahda aan idhaahdee v o a waxay idin leedahay sidaas iyo galab wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.